reer puntland iyo soomaaliyaba haddii aan u soo noqdo galabta galabta abbaara sagaalkii waa ciidamada dowladda puntland iyo waxaa isheleeya kooxiya nabadiidka ahaa meel aagga degmada gudub jiraan kaga beegan koonfur koonfur galbeed oo dowlayaaba badqado halkaa dagaal culus waa ka dhacay ciidamada puntlandna waxay ka soo hoyeen guul ballaaran cadowgiina waa lagu burburiyey kadibna aadkaa isugu madoobaaday oo hadda meeshii baan kala hadlayaa hadda guul baa la gaartay insha allahu tacaala waa guulaysan ilaah baana mahaddaa iskaleh ilaahay baa na siiyeen alxamdulilahi rabbi caalamiin baan leeyahay see wax u dhaceen bal qofka aan meeshaa joogin tafaasiil kasi sida wax u dhaceen bal sawir ka bixi dagaal baa dhacay bur ka bixiya dagaal baa dhacay ma waxaan ku idhahdaa hebel baa dhintay hebel baa dhintay hebel baa dhintay miyaan ku idhahaa dagaal baa dhacay guushiina xagga iyaga ahaatay waa tahay khasaaraha dagaalkaasi ma noo sheegi kartaa labada dhinacba annaga dhinaca iyaga xaalal askari baa naiga shiiday ilaahay waxaan leeyahay jannata firdowsaa ka waraabiyo wuxuu ahaa muwaadin shahiid dalkiisa u dhintay xabad buu shabka u dhintay ilaahayna waxaan uga baryaa inuu jannadu ka waraabiyo dhaawacyo waa jir jiraan waabaysa badnayn iyaga dhankooda intaan hubo oo saraakiishii ciidamada iyo qeydaha kala dubnala iyo magaceeda ay sheegeen ilaa sagaal iyo toban nin dhimasho ah bay arkeen iskada hadda isku dhacayo dhaawacooda ma anaasuurin ma jirtaa wax maxaabiis ahoo aad ka qabateen adeer dagaalku waa laisku habeensaday maharibka waa laisku tukaday dagaalka marka waxa weeye hadda maxaabiisaan gacanta ku haynaa ma jirto laakiin goobtii iyo aad mooda annagaa joogna ilaahayna waa noo nimceeyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin
magaceeda meesha uu galabta dagaalku ka dhacay maxaa la dhahaa goobta waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa basqadaa la yidhahdaa basqada waa dooxo
waa gartay dooxadii hadda ayaa jooga waa tahay maxaa laga fili karaa marka gelin dambe dagaal dhacay oo gabdal dhacsaday deegaankaasi maxaa laga fili karaa haddii waa beriya waxaa laga fili karaa baaadkooda in dadka deegaanku wax walba meesha ka soo gaara oo soo qabto lasoo qaldayo lasoo maraharaabshan wahaay marka ma jira waa la kala cayniyey haddii aan la idmanaa inta hadhow waa ka daba tegi doonaa haddii waalida loo beriyo waa gartay waa deegaan nooceeda deegaankaasi dadkii reer guraag ahaa ee deganaase wax dhibaata iyaga ka soo gaadhay maadaama meesha lagu dagaalamay ma jirtaa raayo dawiga ciidamada dhulka lagama sheego laakiin guraaga ay waa noqon rabaan waa dadkayadii waana aynagad rabaan